asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa golaha laantiisgolaca shacabka soomaalida caawadna si noogu yahay aqoon-yahan xasan faarax shire oo ka tirsanaa mas-uuliyiintii sare ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka soomaaliya dowladdii sagaashankii iyo wixii ka horreeyay ahayd xasan faarax ah oo golaha laantiisa wix la wadaagi doonaa balqaabka kala duwan ee loo magacaabi jira degmooyinka sida gobolada sidoo kaleeto wuxuu caawa golaha la wadaagi doonaa arrinta ka socod waata degmada yeer oo ka tirsan gobolkaasi bakool waxaa wakiiladaa qaadi doona haddii ilaha yidhaahdo golaha naasiisigiisa wadashaqeynta leeyihiin sida saadaal news puntlandis iyo puntland observer iyo websiteka goliska leeyahay golaha nineteen sixty dot com sodhowo xasan waa dhagood weeyaan mar hadda guud ahaan waxaa loo dulmartaa balqaadka kala duwan ee degmooyinka loo magacaabi jiray saadaha sababaha iyo wadooyinka loo mari jiray heerarkii kala duwanaa degmooyinka soomaaliya soo mareen adoo mahadsan soomaali waxaa jeclaado maadaama wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqeyn jirtay inaad soomaali ugu darto soo dhow
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khiyaarta ay dhegaysanaysa kulankan barta nineteen sixty iga dhegaysanaysa dhammaantiin waa idi salaamayaa waxaan si gaar u salaamayaa raggaynu isku soo dubalinay farsamadan aadka u qiimaha badan dadka soomaalida in lagu baraarujiyo laysku weydaarsado aqoonta iyo waxyaabaha kaleete maarata dadku kusii kala duwan yihiin aad iyo aad baa lagu faraxsanaya waan idiin mahad celinaya waxaan arrintayda ka bilaabaya sheekada caawa aan jeclahay inaan mataqaana idiin soo gudbiyo sida uu sheegay dhagood anigu waxaan ka mid ahaa shaqaalihii wasaaradda arrimaha gudaha dalka soomaaliya xilligii gacaankii ee dawladdii maxamed saadarow madaxda ka ah ee ninetygii ay ugu dambeysay degooyin fara badan oo kala duwan baan kasoo qabtay muddo fara badan xaruntaan ka shaqeynaya sarkaal sare baanan ka ahaa waxaan aad iyo aad xogogaal ugu ahaa markaa qaabka wasaaradda arrimaha guduhu ay u maamusho dalka iyadoo dee magacaasi uu waktiyo kala duwan soo maray oo mar la dhihi jiray wasaaradda dawladaha hoose iyo horumarinta miyiga gaar ahaan marka aan shaqada qortay waxay ahayd wasaaradda dawladaha hoose iyo horumarinta miyiga bay ahayd jaamac maxamed khaalid jenaraal booliiska haysan jiray baa wasiir markaa ka ahaa oo xagga loo soo wareejiyey kadibna markii dambeysay wasaaradda arrimaha gudaha ay noqotay wasiirro fara badan baa isku bedelay laakiin waxaa muddo fara badan joogay axmed salemaan cabdullah axmed salemaan dufle oo aad garanaysaan oo kamid ahaa political bureaugi golihii dhexe xisbiga iyo guddigii fulinta iyo golihii sare intaba ahaa ayaa muddo badan wasiirka ah marka khiyaarey waxaan jeclahay bal inaan kasoo bilaabo wixii aan ka bartay waayo aragnimadii muddada aan joogay laga soo bilaabo marka dalka nineteen sixty kun iyo sagaal boqol lixdankii marka aynu xorriyadda qaadanay waddanka waxaa jiray degmooyin iyo gobol a jiray oo dalkii yani nimankii gumaysiga ahaa ee talyaaniga iyo ingiriisku ay inooga tageen oo xorriyaddii helay kowdii luulio isku isku tegey labadii gobol ee koonfurta iyo waqooyiga oo midna ay haystay ingiriisku haystay midna talyaanigu haysteen marka way jiraan degmooyin muddadii sagaalka sano ahayd dawladdii markaa doorashada ku imaanaysay marna aadan cabdi madaxweynaha ka ahaa marna cabdirashiid cali sharbaarka madaxda ka aha labada madaxweyne ay ka ahaayeen waxay magacaabeen muddada ay joogeen dhowr degmay magacaabeen oo talyaanigii ay ku kordhiyeen for example haddaan tusaale idin siiyo oon idinka soo qaado dalku markaa wuxuu ahaa sideed toban iyo sideed iyo afartan degmo ayuu dalka soomaaliya ka koobnaa waa from kun iyo sagaal boqol yacni lixdan iyo sagaalkii muddada ay ugu dambeysay baan ka hadlaya degmooyinka dawladdaasi shacabka ay magacowday haddaan tusaale idinka siiyo waxaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa buhoodna oo kaleeto waxaa kamid ahaa degmada jariiba baa kamid ahayd waxaa kamid ahayd degmada gabiley baa kamid ahayd waa degmooyinka xilligii gacaanku intaanu dhalan dawladdii markaa dee xilligii gacaanka waxaa loodhan jiray dawladdii musuq maasuq laakiin waxay ahayd dawladdii dimuqraadiga ahayd ee sida caadiga lagu soo dooran jiray aan kasoo gudubno kadib gacaanku markuu dhashay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii wuxuu la wareegay degmooyin ka kooban afartan iyo sideed degmo iyo wuxuu la wareegay sideed kobood waxba hadda tirintooda waxaan u malaynayaa dadka intooda badan way garanayaan golihiisana ee kacaanka wuxuu sameeyey waad ogtihiinoo dawlad walba qaab bay martaa qaabkaas oo yani ama structure ay mataqaanaa dawladdu maamulkeeda ku dhaqaajiso oo ay yani dawladnimadeeda ku xaqiijiso oo ay mataqaanaa waxqabadkeedana ku muujiso marka waxaa jiray waad weydeen dee soomaaliya xilliga ah ma jirin baarlamaan yani waxaan ka hadlayaa xilligii dawladdii maxamed saabare baarlamaan intaynu soo doorano sidaa ku yimid ma jirin laakiin waxaa jiray golayaal isbedbedelay oo markaa golayaashaasi ay u suurta gelaysay inay iyagu shuruucdii dalka sameeyaan oo yani lagu haglaha waxaan taa haddaan sii jilciyo aan aan usoo qaadanayaa waktiga baarlamaan baa inoo jiray lixdan iyo sagaalkii wixii ka horreeyey baarlamaankaasi isaga ansixinayay haddii degmo la samaynayo iyo haddii gobol la samaynayo waxaa ku xigay markaa xilligii kacaanka sidoo kale waxaa jiray waxa la yidhaahdo golaha dhexe ee xisbiga xisbada kacaanka soomaaliyeed oo inoo matelayay qaabkii baarlamaanka oo markaa wixii proposal ah oo dawladdu ay qabto ay horgeynaysay oo sidaa lagu ansixinay kadib waxaa ka dambeeyey golihii shacbiga oo xilligii maxamed kabare isagana la sameeyey oo qaabkii baarlamaanka doorkiisa isagana inoo qaadanayay haddaan marka sii jilciyo degmooyinka iyo gobollada soomaaliya waxaa lagu magacaabi jiray ama lagu aqoonsan jiray in degmadu ay soo marto waxaa la yidhaha proposal heer ah ay soo marto oo gobolku uu soo brabos gareeyo markuu gobolku soo brabos gareeyo ayaa waxay tegi jirtay wasaaradda arrimaha gudaha kadib wasaaradda arrimaha guduhu waxay u gudbin jirtay markaa golaha dalka maamula oo la dhihi karo golihii xisbiga sida gacanka soomaaliyeed ayaa mar loo gudbin jiray oo sidaasi political bureaugii ayaa mataqaana ansixin jiray oo saasaa degmada lagu aqoonsanayay ama waxaa loo gudbin jiray baynu dhihi karnaa markii ugu dambeysay golihii shacbiga ugu dambaynna waxaa lagu soo saari jiray waxa la yidhahdo xeer madaxweyne ayaa degmada lagu aqoonsan jiray oo uu madaxweynuhu saxiixo marka uu golayaasha mid kamida soo maro haddaan soo qaababkii kala duwanaaya degmooyinka soomaaliya ay u soo socdeen xilligii kacanka waxaan umalaynaya waan soo sheegay lixdan iyo sagaalkii wixii ka horreeyey kacaanku markuu dhashay golihii sare kacaanku waxay sameeyeen golaha xogeyaashii sameeyeen oo macnaha u dhigma golihii wasiirada kuwaasoo dee proposalka la hordhigay marka kadibna madaxweynuhu uu kusoo saari jiray waxa laydhaha faafinta rasmiga waxaa la bilaabay in degmooyinka la fidiyo xukunka hoos loo daadejiyo oo maamulka yani la gaarsiiyo meel walba ayaa dawladdii kacaanka ay ku dhahaa waxaa ka mid ahaa marka nineteen seventy two iyo toddobaatan iyo labadii ayaa waxaa la bilaabay in degmooyin cusub la sameeyo oo la bilaabo waxaa ku xigay toddobaatan iyo saddexdii ilaa toddobaatan iyo afartii ayaa degmooyin iyo gobollo cusub la sameeyey waxaan rabaa caawa meesha aan u jeedo oo ah sideedii gobol ee aanu ka hadlaynay ayaa waxaan kasoo qaadanayaa hal gobol waxaa kamid a gobolkaasi waxaa la yidhahdaa jubbada sare ayaa la odhan jiray waktigaas jubbada sare waxaa magaalo madax u ahayd magaalada baydhabo la yidhaahbaa magaalo madax u ahayd kacaanku gobolkii jubbada sare wuxuu ka sameeyey saddex gobol buu ka dhigay laba gobol oo kale iyo isagii meeshii baydhabo ay ahayd oo gobol iyadana loo aqoonsaday saddexdaa gobol baa la sameeyey gobolkii jubbada sare saddexdaa marka loo qeybiyo waxaa loo kala bixiyey gobolka baay oo haddaba baydhabo iyo qasxa dheere oo degmooyinkii la aasaasay toddobaatan iyo saddexdii kamid ahayd diinsohor oo degmooyinkii hore kamid ahayd buuraha kabo oo degmooyinkii hore kamid ahayd iyo magaalada baydhabo intaasaa gobolka lagu reebay waxaa laga jeexay gobolkii jubbada sare gobol la yidhaahdo gedo oo magaalo madax markaa looga dhigay garbaharey oo aan degme ahaan jirin laakiin toddoba waxaa kaleeto degmooyinka gobolka gedo kamid ahaa degmada luuq baa kamid ahay oo degmooyinka hore ee dalka ka mid a waxaa kaleeto oo degmooyinka la sameeyey ee toddobaatan iyo labadii toddobaatan iyo saddex la magacaabay ka mid ahayd degmada dolo waxaa ka mid ahayd degmada buulaxaw waxaa ka mid ahayd degmada elwa degmada baar dheere oo gobolka bekeda ka mid ah iyadu waxay ka mid ahayd degmooyinkii hore ee gacaanka ka horreeyey markaan labada gobol oo aan sidaa u kala sheego gobolka saddexaad wuxuu noqonaya gobolka bokool gobolka bokool wuxuu kamid ahaa gobolkii jubbada sir uu kamid ahaa hal degmo ayuun baana ka ahayd degmooyinkii hore ee gacaanka ka horreeyey degmadaasi waa degmada xudur waxaa jirtay degmada waajid oo gobolka bokool kamid ah waxay ahayd delaga wax la yidhaahdo waxay ahayd mataqaana sub district bay ahayd waktigii gacaanka ka horreysay laakiin degmo maynan ahayn gacaanku markuu gobolkaa sameeyey wuxuu magacaabay degmooyin degmooyinka la magacaabay ee gobolka bacool marka laga reeba degmada waajib oo sub district ahayd oo markii ugu horreysay la magacaabay waxay ahayd degmada ugu horreysay ee gobolka bacool laga magacaabay degmadanimo loo aqoonsaday waxay ahayd degmada yeed bay ahayd nineteen seventy two gii bishii october baa la magacaabay waa degmada yeed waxaa ku xigay degmada eelberde iyo teglow oo iyaguna isku wakti la magacaabay nineteen seventy three toddobaatan iyo saddexdii la magacaabay gobolka bokool sidaasuu marka wuxuu ku noqday shan degmo shantaa degmo aan ku celiyo waa degmada xudur waa degmada teglow waa degmada waajid waa degmada eelberde waa degmada yeed waxaan ka hadlayo waa toddobaatan iyo saddexdii markaan degmooyinkaa tirinayo aan tirinayay degmooyinka gobolka gadow ee aan tirinayay gobolka bay aan tirinayay gobolkii jubbada sare la oran jiray aan soo soconno waktiga iyada ah waxaa la magacaabay degmooyin aada u fara badan si xukunka loo ballaariyo si dadka waxbarashada loogu maaragtay diyaariyo waad ogtihiin oo toddobaatan iyo afartii dalka soomaaliya toddobaatan iyo afartii waxaa la sameeyey barnaamijkii maxwal omiya loo odhan jiray barnaamijkii ololaha horumarinta reermiyiga oo ardaydii iskuullada sare dhigan jiray iyo kuwii dugsiyada dhexe dhiganayay loo diray tuulooyinka gobolada degmooyinka ceelasha meel walba oo luuqada af soomaaliga lagu bari karo taasu waxay qayb weyn ka ahayd ballaarinta iyo hoos udaadejinta dadka soomaalida ah ee xukunka hoos loo daadejinayo ee dowladii gacaanka ayd ay samaysay xasan xasan halkaa haddaan halkaa baadaan dib ugu eego haddiiba degmada xutun la magacaabay labiyo todobaatankii bishii oktoobar la magacaabay daryahakan muran fara badan baa jira oo soconaya iminka muddo ilaa saddex sanadooda maxay tahay murankan jira leeyahay hadda rab dhuure ayaa degmaa iyo degma maaha waa maxay murankan inta muddadaas soconaya Marka- hadda maxaa keenay degmadu degmadu raallihow aan kusaxo degmada xudur maaha xudur waa gobolka waa degmo yeed hore yeed waa oo degmada xag yeed hore.
sorry degmada yeed degmada Marka yeed degmada yeed baad u socotaa Waa- waxaa markaa aan rabaa inaan taa ka hadlo arrintaas sheegaysa aan jilciyo degmada yeed oo toddobaad october la magacaabay district loo magacaabay oo markii hore tana ahayd tuulo ka tirsan ee gobolkii la odhan jiray jubbada sare intii gacaanka ka horreysay degme ahaanna hoos imaanaysay degmada xudur ee, ka madax banaanaatay toddobaatan iyo labadii oo district noqotay ee, iyad degmay noqotay waxaa waagaas nin la yidhaha cabdiraxmaan caabi baa d c looga dhigay toddobaatan iyo saddexdii waxaa ku xigay nin kaleeto oo isagana korneyl ah cabdiraxmaan caabi wuxuu ahaa ciidanka xilka soomaaliya ka mid ahaa Ee, waxaa ku xigay oo diisigii ku xigay ee toddobaatan iyo afartii mudiyi ahaa toddobaatan iyo shantii nin la yidhaha daahir qaabil shire ayaa dc muddo fara badan ka ahaan jiray degmada marka yid ee, waxaa dhacday oo arrintan hadda dhagood aad i weydiinayso u baahan in la jalciyo ee, waktigii na- toddobaatan iyo toddobadii aynu dagaalkii etoobiya iyo soomaaliya galnay ee, inagama aynan harin ee, nimankii ciidamadii etoobiyaanka ah waxay aada iyo aada interruption ugu sameynayeen ay duqeynayeen ay garaacayeen dalka soomaaliya degmooyin fara badan bay garaacayeen diyaaradahooda ee qaarna wayba soo weerareen marka degmooyinka xuduudda ahaa ee soo weerareen kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii ayay ka mid ahayd degmada yeed ciidanka etoobiya ayaa si buuxda u qabsaday degmada yeed magaalada yani ee yeed la yidhahdo waxay kaleeto si buuxda u qabsadeen degmada doolow bay qabsadeen waana kun iyo sagaal boqol sideetankii waxay si buuxda u qabsadeen degmada layidha galdago saddexdaa degmo ayaa dowladda yani ciidamadii etoobiyaanka ay qabsadeen waxaa markaa wasiirka markaa joogay wasaaradii mataqaanaa dowladaha hoose iyo horumarinta miyiga uu wareegto kusoo saaray in degmooyinka maamulkoodii loo raro tuulooyin laga wado maamulkii laga wado for example degmada galdogob waxaa loo raray see la yidhaha bayraa loo raray oo gaalkacyo iyo galdogob udhexaysa oo degmadii la geeyey oo maamulka uu ka socday degmada yeed waxaa loo raray meeshii la yidhaha rabdoore baa loo raray oo maamulkii degmada laga waday ile degmadii xabashi baa inaga haysatay sidoo kale degmada geed doolow la yidhaahdo waxaa loo raray geed weynaa loo raray oo maamulkii markaa uu ka socday waad la socotaay oo dagaal adag baa ka dhacayeed way burburtay magaaladaasi si uusan dagaalka kaldogob uga dhicin si uusan doolow uga dhicin si uusan balanballo oo kaleeto oo ay qabsadeen balanballo markaa degmo ma ahayn balanballe kadib baa la magacaabay waxaa la magacaabay sideetan iyo iyo iyo sideedii baa la magacaabay laakiin markaa waxay ahayd tuulo xoog labay ahayd oo gaamura oo ciidamaduna inoo joogaan meelaha etoobiyaanku inaga qabsateen bayna ka mid ahayd dagaalka marka ka dhacayeed uu ka duwanaa dagaalkii mataqaanaa ka dhacay meelaha kaleeto ee xuduuda waxaa burburay xafiisyadii waxaa burburay dhismayaashii dowladda oo dhan waxaa burburay meelihii gurihii shacabkaa burburay sidaa darteed waxay noqotay markaa waktigii sideetankii laga soo gudbay oo kow iyo sideetankii la gaaray oo laba iyo sideetankii la gaaray oo saddex iyo sideetankii la gaaray in wareegto labaad la qoro oo mataqaanaa lagu noqdo doolow laga yani geed weyna laga noqdo oo doolow lagu noqdo in bayre laga noqdo oo galdagob laga noqdo laakiin degmada yeed waxaa dib u dhigay in dib laga noqdo waxaa burburay xafiisyadii dowladda mana suurtoobin in dib loo dhiso marka waxay noqotay inay wakti sii ahaato meeshii layaa rabdhowre maamulkii degmada uu ka socdo oo ay ka duwanaato degmooyinkii kaleeto ee lagu noqday laakiin sharciyan anigu dadka sharciyaqaanka maahi laakiin faafintii rasmiga ahayd mataqaan lagu soo saaray in yeed ay district tahay ninkii waagaa barasaabka ka ahaa oday cismaan sabriye cali la yidhaaho janana oo ninkii garanaya baa garanaye gobolka jubbada sare haysan jiray ayaa proposal ka sameeyey in yeed iyo ceelbarde iyo tiiglow iyo degmooyinkii laga magacaabay gobolka jubbada sare oo dhan proposal-ka isagaa sameeyey guddoomiyaha gobolkaas sameeyey kadib bay waxay tagtay wasaaraddii arrimaha gudaha kadib bay waxay tagtay golihii sare iyo mataqaanaa mataqaanaa madaxweyne u tagtay sidaasaa degmada lagu magacaabay oo faafinta rasmiga sharci baa lagu soo saaray laakiin marka laga guurayo wasiir baa warqad qoray wareegtaha uu leeyahay meesha marka wareegto wasiir qoray ma burin karto sharcigii degmadu ay ku magacawneyd ee dowladduna degmanimadii kama qaadneed oo meel kale uma rarin ama doolow kama qaadin oo gedwele lama geynin arrintan markayeed halkaasaa mataqaanaa uu macnaheedu ku fadhiyey sababta loogu noqon waayey degmadana waxay ahayd in aan xafiisyada ka dhisnayn waxaa dhacday markaa laba nin oo hadda joogta oo odayaal ah oo nin kamida uu ku jiro baarlamaanka hadda shaqaynaya faarax awal jaamac baa dc ka ahaa waktigii hadda mataqaanaa kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo toddobadii baa la geeyey faarax sideetan iyo toddobadii sideetan iyo sideedii buu joogay sideetan iyo sagaalkii waxaa degmada loo bedelay jaamac mursabeeliye oo hadda ninka xildhibaanka ka ayeed maalinta dhaweyta ka hadlayay geela jaamac mursal aabihiya oo haddaba jooga ayaa dc ka ah marka iyaga ayaa raray dib u raray infaasi oo ku celiyey degmadiyeed oo marka wasaaradda arrimuhu guduhu ay amar bixisay in lagu noqdo meeshii degmada iyadahay laakiin waad garan kartaayo xilligii sideetan iyo sideedii iyo wixii ka dambeeyey dalka soomaaliya ma deganayn dhaqaale ahaanna wuu baaba'sanaa ma suurtoobin markaa in xafiisyadii distriga iyo la dhiso waxyaabihii ay axmaaradu burburisay sidaa darteed baa mataqaanaa waxay ahayd degmo laba xarumood leh oo markaa mataqaanaa laga guuray meeshii rabdhowro dib loogu adeeyey waxaa marka la yaab leh waxaan dhegaystay dhegoodo xildhibaano golaha shacabka ee qaranka soomaaliya ka tirsan oo ka hadlaya nin d c ah oo ay dowladdan mataqaana koonfur galbeed wasiirka arrimaha gudaha maxamed nunow uu magacaabay ayay ka hadlayaan oo waxay leeyihiin degmo cusub baa la magacaabay marka waxaa la yaab leh dadka baarlamaanka ka tirsan ee shacabka soomaalida wakiilada u ah inay intaa kala garan waayaan horta waa nasiib daro waxaa kaleeto nasiib daraa inay bilaabaan dadka shacabka ee walaalaha ee bakool wada degan saad ogtahayba laba qabiil oo kala duwan baa yaa yaa bakool degan qolo waxaa la yidhahda digni berfla la yidhahdaa waa nimanka sagaal iyo sideed milaa waa haweyn weeyaan qolana waa ogaadeen weeyaan waad ogtay waa niman daarooda oo waxay degan yihiin degmooyinka xagga xuduudda xiga yeed iyo aaso iyo ceelbardi saddexdaa degmay degan yihiin saxaweynena waxay degan tahay saddexda degme ee kaleeto mataqaanaa waajid iyo xudur iyo jeegno sidaa ay tahay dadku way isku dhex jiraan aniga hadda xasan faarax guryahayegi waxay ku yaalaan magaalada cudub bay ku yaalaan ciyaalkaygu ay ku wada dhasheen anugu kuma dhalan laakin ciyaalkayga ku wada dhasheen aan kusoo kornay waana dhul mataqaanaa raxweyne leedahay dad isku dhex jira oo mataqaanaa walaala ah oo deris ah ayaanu nahay dadka degan bakool waxaa marka nasiib daraa in dad xildhibaana ah oo dadkii masalaya ay idaacadda intay soo istaagaan ay ka hadlaan oo yidhahdaan iyed degma maaha waa wax un kaidnimaa sabab ay ku diidayaan iisu ku yar dhiboodo waxaan rabaa oo kale sinaan ka hadlo hadalkaa xildhibaanadu ay yidhaahdeen wuxuu kiciyey utun fara badan oo dadka deriska waad ogtay waxyaaba badan baa ka dhexeeya wuxuu kiciyey in odayaal kaleeto oo digil iyo miribla ama raxaweyna ay hadlaan oo ay arrintaa ka hadlaan marka waxay noqonaysaa dhinacii kaleetana inay hadlaan arrintaas colaad la kicinayo iyo fidmo la kicinayo bay u muuqataa waan ka digaynaa waxaan leenahay dadkaas fidmo waa baana waa dad walaala waa dad wada degan waa laga soo gudbay xilligii dagaalka sokeeye anigu intaasaan dhihi lahaa maxaad iga waxaa jiro oo kaleeto in xildhibaanadu afkooda ay kasoo baxaysay in dadkan meesha yimi aanay deegaan u ahayn ay kelisaa ka yimaadeen keligooda dukada deegaanba u ahayn odayaasha ka hadlay laftigooda xudur waxa ay sheegeen in ay rab dhuure oo degmaha hadmadada laga qaaday oo yeed la siiyey sidoo kaleeto odayaal kale waxay sheegayeen iyaga laftigoodu ceel bedela fahaantiisa dadka joogaa inaanay ahayn dadka deegaan oo waa dad kilirsaad ka yimi iyo labadan ay haystaan lubooy arrimaha maxaa ka jira
arrintaasi waa midda aan hadda hoosta ka xariiqiyey waa arrin runtii fidma ah oo la abuurayo waa arrin aan munaasab ahayn waa arrin aan dadka kala qaban in sidaa loo hadlo in yaroo tusaalaha baan rabaa inaan ku siiyo waxaan kuu sheegay in gobolka bakool lixdan iyo sagaalkii wixii ka horreeyey hal degmo ay ahayd oo laga xukumayey magaalooyinkan kale degmooyinka kaleetana ay tulooyin ahaayeen oo magaalada xudur ay ahayd degmadu xudur markaan tusaale ku siiyo dhegooda kugu filan waxaa ka soo geli jiray baarlamaankii lixdanki iyo aan idhaahdo baarlamaankii daakhiliga ahaa konton iyo lixdii la doortay waxaa kasoo galay sheekh maxamed aadan cumi oo ah dadka hadda lagu tilmaamayo inay etoobiya ka yimaadeen oo ah nin reer elberda sheekh maxamed aadan cumi baa konton iyo lixdii baarlamaanka xudur ka galay iyo sheekh mukhtaar baa ka galay waxaa ku xigay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa hadda baarlamaankii u dambeeyey ee la dooranayey two thousand sixteenka laba kun iyo lix iyo tobanka hadda ahaa waxaa baarlamaanka ku jiray xudur oo wakiil u ahaa yeed bare waasgeedi bare waasgeedi baa ku jiray marka bare waasgeedi iyo sheekh maxamed aadan curbey oo iska bedelay kursigaas labadii kursi ee xudur laga soo geli jiray oo yacni haddii la yidhahdo reerka meesha degan waa ogaadeen oo kililka ayay wax wadaagaan ay konton iyo lixdii iyo kasoo gelayeen konton iyo sideedii iyo daaklida markii la qaatay oo ilaa maanta ay kursiga ku lahaayeen haddee waa iska hadal waa waxaan macno samaynaynin weeyaan waa wax fidma looga jeedo weeyaan waa wax mataqaana layska indhatiraya xaqiiqda anigu saasaan u arkaa waaya waxaa jirta waxaa jirta in waxaa jirta in laga qadiyey sida la sheego xuquuqday ku lahaayeen baarlamaanka door goboleedka ee soo ku galay oo afar xubnoo darsiiyey aysan diideen okay iyadoo la leeyahay dadkan maba dekana meesha xuquuqdaasi dib ma loo soo celiyey iyada oo ma laga wada hadlay maamulkiisa laga dhisay mees xubneed waxba ku dambeeyey uu hogaamiye yahay basho
runtii waxa weeyo waad og tahay oo waxaa la sameeyey dowlad goboleedyo intaan dowlad goboleedyada aanan ka hadlin waxaan rabaa inaan kuu sheego yeed degmada yeed iyo degmada aato iyo degmada elberte waad og tahay oo markii dalku uu dagaalkii sokeeye ka dhacay waxaa ku dhacay meelaha dagaaladu ka dhaceen bay kamid ahay ee burburka weyn soo gaadhay ee shacab fara badan lagu talagalay in laga barakiciyo balse aynan suurtoobin bay ahayd waxaa kaleeto oo dhacay hay-adaha internationalka n g oska ee dadka geeya maaragtay ama isbitaalada ama dawooyinka geeya ama geeya ama mataqaanaa dadka raashinka reliefka iyo waxyaabaha waxtarka u tira annagu waxaan rumaysanahay dadka in la gacan bixiyo hay-adahaasi waajib iyo cudur keliya tegi jireen way adkayd inay tagaan elberde iyo aato iyo inay tagaan laakiin markii hadda dowlad goboleedka la sameeyey runtii isbedel baa dhacay dadka degan deegaanka waxay ku talagaleen dowladda koonfur galbeed inay qayb ka qaataan inay wax la qaybsadaan inay dowladda la dhistaan sida ay tahay wasiirada kuleeyihin hadda layskuma hayo wasiirka ganacsiga kamid oo warsimo dhoofaana wasiirka wasiiru dowlaha waxaa kamida maaliyadda oo maxamed cumar saytuuna wasiir ku-xigeen baa jira waxa weeyaan golaha baarlamaanka koonfur galbeed bay ku jiraan dad wakiilka elberde iyo yeed iyo ato ayaa ku jiraan walow aan dhaliil fara badan ay jirto iyo tabasho ay jirto taasuna ay ahayd midii keentay in la sameeyo waxaa la yidhahdo dowlad goboleedka boqol sane la yidhahdo in la sameeyo arrintaasu waa la sameeyey waa la shanqaabay madaxweyne loo sameeyey ku-xigeen baa loo sameeyey xafiis yaa loo dhisay maamul buu samaystay laakiin waxaad moodaa waad og tahay oo ta kaleete ee dowladdan kaleete ee dowlad goboleedka ee koonfur galbeed dadkii waxbay ka dhisteen oo qayb bay ku lahaayeen arrintaas waa lagu kala qaybsamay oo ma ahayn arrin dadka degmooyinka kasoo jeeda ay labada dhinac isku raaceen welina way taagan tahay oo dee wada hadalkeedii uu socdaa waxaa nasiib daraa dalka markii hadda la qaybinayay aqalkan ka wakiilka aqalka sare aqalka la yidhahdo ee wakiilka ka ah dowlad goboleedyada saddexdaa degmo lama siinin wax mataqaanaa iyaga wakiil u noqda looguma darin waa laga sameeyey weliba waanu kala hadalnay madaxweynaha ee dowlad goboleedka shariifka waan kala hadalnay shariif xasan ma aynan dhicin wax garuusho ah mana dhicin in la magacaabo oo qofkii lagu daro kolleybana waxay u badan tahay oo eedaas wax ku yeelanaya si dadka laftoodu qaabka ay wax u doontaan ayay iyada lafteeda ku xidhnayd balse weli dacwadeedii iyo tabashadeedii way noo taagan tahay waanan waanan sugaynaa waanan ka hadlaynaa marka xuquuq fara badan oo ka maqan way jirtaa muran kama taagna bakool sare ma aha wax laga takhallusay oo baaba'ay ma ahe waa wax jira oo weli madaxweynaheedii uu jira iyo ku-xigeenkeedii oo ay sideedii u taagan tahay laakiin dadka gobolka degan degmooyinka waxaan mataqaanaa ku wadnay in ay isu yimaadaan oo ka wada hadlaan oo ay dhameeyaan balse sidan hadda ay u hadlayaan odayaasha ka tirsan iyo gabadha ka tirsan baarlamaanka ee arrinta yeed ka hadlay waxay xoojinaysaa in mataqaanaa wadahadaladii iyo isaabgaradkii uu erkay ku hereer oo dib u qabo ayay keenaysaa aad baad umahadsantahay dhegod
waaya dadka gobolkaasi haddaba dega maadaama adigu waa reex durba tahay dadka gobolkaasi xudurdeega guud ahaan maxaad jeceshay caawa golaha laantiis si inaad u mariso baa ku jecel
waad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay anigu waxaan ahay nin oday ah laakiin way danqinaysaa runtii qaabka xildhibaanadu ay u hadleen mana wax raalli laga noqon karo waayo waxa weeyo waa waxaan dadka kabanin weeyaan arrinta degmadan taariikhdeeda sidaa uga sheekeynayno iyo degmooyinka iyo dadka ehelka ah ee wada dhashay ee walaalaha ee degaanku ka dhexeeyo soomaalidu waxay tiraa oode af ka dhow dadka degan bakool qoyskii doonaaba ha noqday waa dad isiya waxaan anigu ku baaqi lahaa in laga daayo fidmada la abuurahayo iyo arrinta aan salka iyo raadka lahayn ee laleeyahay yeeg waa tuulo rabdhuurana waa degmo anigu inkastoo aanan u arkinba wax badan in u dhexeeyo sababta waxaan garanayaa rabdhuure iyo yeed afartan kilomitr bay isku jiraan marka loo eego degmada yeed xuduudeedii marka loo eegana waxay rabdhuura ka sifsaysaa toban kilomitr bay kasifsaysaa booca meel la yidhahdo ay xuduuddu martaa xuduudda dadkan u dhexaysay waxay mari jirtay boocay mari jirtay garas weyney mari jirtay halkaasay shimbiraada korkeeda ka mari jirtay oo ilaa mataqaanaa tee tegi jirtay marka haddii mataqaanaa hadda yani qabaa'ilku mar walba xuduud bay lahaayeene waynay isdhexdegi jireen waynay isdhexdaaqi jireene inaan waxaan soo jeedinaya fidno loo samaynin waxaan ugu baaqayaa in nabad lagu wada noolaado in mataqaanaa laga shaqeeyo horumarka iyo dhismaha dalka yaan yaan ku baaqaya waxaan ku baaqayaa dadka gobolka bakool oo ay ka habsan yihiin gobolada kale oo ay ka dambeeyaan in in maaragtay ay horumarkooda iyo ka fikeraan noloshii dadkaa sidii horey loogu marin lahaa ayaan ku baaqaya degmadu waxa kaleeto oo aan marnaba ilmaan lahayn degmada yid waktigii dowladdii kacaanka ay jirtay iyo waktiyadii ka horreysay magaalooyinka aadka muhiimka u ah ee xuduudda ku yaala ee mataqaanaa xoolaha soomaaliya laga dhoofiyo intooda badan ay ka yimaadaan degmada ayay ahayd waxay ahayd degmada xabagta baasha la yidhahdo xabagtan malmalka iyo hadiga iyo fooxa meesha ugu badana laga keenaya marka weli sideedii bay deked u noqon kartaa ama waxaan qabaa dad fara badan baa mataqaanaa haddii laysku furo waddanka oo uu sidiisii kusoo noqdo oo ilaahay inaga qabto cadowgan afka duuban ee jidka taagan dadku noloshoodii way soo ceshanayaan marka waxaan ugu baaqayaa dadku inay nabad ku wada noolaan mataqaanaa haddii ay wax jiraanna ay ka wada hadlaan wada hadal lagu dhameeyo oon idaacadaha laysku marin warka saasaan soo jeedinaya aad baad umahadsan tahay
aad iyo ayaan kuu salaamayaa kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan xasan faarax shire oo jawaab ka bixiyey hadal dhawaan ka soo baxay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo sheegay inaan magaalada xudur aanay ahayn degmo loona magacaabay mid aan u dhalaalin degmadaasi degmada yeed aad aad baan kuu salaamaya xasan boqolkiiba boqol soo dhawow oo golaha nineteen sixty codkaada waxa qaadi doona waqtiyada kala duwan ee golaha iyo weliba waqtiyada ay wada shaqayn kala leeyihiin aysigii intaasi ayuu noogu dhammaaday waa yahay